degmada xawaalle ee gobolka shabeellaha dhexe weliba kumid ee taa degmooyinka usa saameeya fatahaada webiga shabeelle iyo roobabka deerta ku qubday deegaanada hoos gooyeega degmadaasi ayaa ciidamada dowladda iyo han amisom oo kaalada ayaga dadka deegaanka weliba ku hoolinina kahorseedowka fatahaada iyo deerta meeli kale oo laga obso qabaa waxaana ku mid ee saraakiila ciidamada iyo maamulka deegaanka iyo weliba ku hadaleena saameynta webiga iyo cobsida iyo qabaga iyo ona codsadeenga in la garab istaaga awalan waxaa maanta iskale allah subxaanau wa tacaala nugu soo kulmiyey halkan maanta kule saddex waxaan ka wadnaa caratuur iyo biyo xiritaan fasahaadaha hubiga shabeelle uu ka geysanayo degmada xawaadli gobolka shabeellaha dhexe maanta kule saddex waxaan shaqa ka haynaa hubiga shabeelle gaar ahaan degmada xawaadley sida aad ujeeddaan looma kala harin dumarkii iyo maxaan kuu sheegaa iyo culummadii iyo nabadoonnadii iyo waxgaradkii iyo dhallinyaradii sida aad ujeeddaan waxaan taaganahay hubigii loorarka waa ujeeddaan la raraayo waxaa loo sii dhawaynaa meeshii loogu talagalay in laga xiro ayaa mahad iskale annagoo nabad qabna meeshaan iskuga keenay intaasi kadib waxaan u mahad celinaynaa marka u horreysa allah oo inoo suurtageliyey in maanta aan ku guulaysano meeshii dadka dhibaatada ku haysay maalmahan waxaan shaqo ka haynay webiga shabeelle qaybtiisa mare degmada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe sidaad u jeeddaan meelo badan ayuu webiga ka soo baxay dadaal dheer kadib alxamdulilaah qaybihii ugu muhiimsanaa ee dadka dhibaataynayay waa ku guulaysanay waxaa inoo dhiman qaybo kale insha allah waxaan u mahad celinaynaa dhammaan inta ka qayb qaadatay oo ay ugu horayso wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle oo jawaano naga soo gaaray waxaan u mahad celinaynaa xildhibaanada ka soo jeeda deegaankan ee dowlad goboleedka hirshabeelle ku matala waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada faanoola fara kama qodno weli waa ay dhiman tahay dhammaan cid walba oo damqanaysa waxaan ka codsanaynaa in ay nagala qayb qaataan insha allah haddii ilaaha yidhaaho haddii biyihii ay soo baxaan markaas or orod in la galo waa laga fiican yahay waxaa wanaagsan intii hadhow tabatag la samayn lahaa in hadda ka hortag la sameeyo